بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وعشركي لباتن يكواد min kitaab almukhtasar الsagiir faslu fii muxaramaati اlxraami wuxuu fasal u yahay ixraamka iyo xarmashada waxyaalaha lagu xarimay hadduu qofku xaj xirto ama cumro ou xirto waxyaalaha laga xarimay muxaramaat lxraam baa la yidhaahdaa taas buu fasalu yahay oo markuu camalkaas xirto ou gudagalo oo uu niyeysto arrimahan la sheegayo ayaa xaaraam ka noqonaya wayaxrumu waxaa xaaraama bilixraami bisababi lixraami xirasho sababkeed xaj ama cumro la xirtay bixajin xaj la xirtay aw cumratin cumro la xirtay sittatu ashyaa'a shayaal oo tobanah ayaa xaaraama haddii lasoo uruuriyo waa lix shay sittatu ashyaa shayaal oo lixa haddii la kala fasliyoo lakala kala bixiyana toban bay gaarayaan tafsiil ahaan waay alwalu kan ugu horeeyaay satru ra'si madaxa asturidiisa wey madaxa oo la asturo ra'sigaasoo lirajuli ninkii u ahaaday madax in la asturo ninku madaxiisa inuu asturo macnaha satru ra'si oo lirajuli aw madaxoo dhan weeye aw bacdihi ama qeyb ka mida madax oo la asturo waa xaaraam madaxa wax ma saari karo koofiyad iyo cimaamad iyo wixii la mid a ma uu saari karo looma ogolo bimaa shayna uu ku asturo yucaddu lagu tirinaayo saatiran shay saatiro wax astura curfan xagga caadada wixii lagu tiriyo shaygaas inuu saatir yahay oo madaxii wada asturay ama qeyb ka mida uu asturay inuu madaxa ku asturo lama ogola ayib hadduu madaxa dallad iyo inta gacanta ku qabsado qoraxda iskaga ilaalinayo ama gacantiisa uu madaxa dul saara iyo dhib ma laha laakiin hadduu madaxa jaan saaro ama karin saaro kuwaas iyo maro iyo koofiyad iyo lama ogola madaxa waxaa ka mid a albayaadu aladii khalfa aludun meesha cad ee dhegta ka dambaysay aan timahaba lahayn madaxii bay ka midta wax saatir la dhihi karo waa inuusan halkaas ku asurin bimaa yucaddu saatiran curfan shay soo godan hadduu yahay iyo hadduusan ahayn waa isku mid wuxuu doona ha noqdo xataa dhoobo iyo hadduu madaxa iskaga malaaso xinni adag iyo lama rabo looma ogola taasi wakaa waxaa waxaa iyana ka xaaraama wawajhi lmar'ati wayaxrumu satru wajhi lmara wawajhi lmar'ati hore bay ku cadfantay haweeneyda wejigeeda asturidiisu isna waa xaaraam taasna lama ogola oo haweeneyda markay muxrimo tahay xaj iyo cumrada joogto wejigeedii waa inuu u faydan yahay taasina wata waana laga hadli doonaa waxaa kaloo xaaraana walubsu lmukhiidi wa lubsu lmuxiidi shay soo godan oo muxiid ah sida macawsahoo kale iyo kaas xirashadiisana lama ogola fii badanihi jirkiisa oo u xirta dhexdiisa ama jirka xubin ka mid a in kaana hadduu yahay qofkaasi rajulan nin nin hadduu yahay khamiis funaanad garan shaati surweel wax soo godan ma isticmaali karo ama ha tolnaado ama yuusan tol yuusan tolnaan looma ogolo waa hadduu nin yahay wey ama jirkii xubin ka mid a xataa gacnihii iyo lugihii iyo afkii iyo sankii iyo shay maaragtay kuma xidhan karo inuu is waa shay afkii iyo sankii iyo is- maaragtay daboosho shay soo godan looma ogola dayib kabihii buudka ahaa looma ogola laakiin kabaha caadiga ah wuu xidhan karaa laakiin waa in ciribtiisu muuqato faruhuna waa inay muuqdaan kabaha haddii mar qofka farihiisi muuqdaan ciribtuna muuqato wuu xidhan karayaa fargashigii waa loo ogolyahay saacaddii waa loo ogolyahay markaas qofkii dumarkaa waa inaysan wejiga asurin rag ajnabiga iyo waxaa hadday meesha marayaan maray sidaa kusoo dhihi kadha iyadoo aan isku dhejin ayib asurkaasna waa la diiday waa in kaana rajulan hadduu nin yahay nabigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam ta su-aal la weydiiyey qofka muxrimkaa muxuu xiranayaa buu yidhi qu- ha xiranina khamiisyada cimaamadaha ha xiranina saraawiisha ha xiranina baraanista ha xiranina waxaasoo dhan buu u sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam wa lubsu lqufaazayni labada khuf gacmeed xirashadooduna waa xaaraan lilmarati haweeneyda iyo warajuli ninka labadaba waa ka xaaraan qufaazayn bahalahan gacnaha la gashadoo takhaatiirta iyo hadda kuwa u eg ay haystaan hadda midkan bambiinadaaba dee takhaatiirta gacnaha caaggaa iska gashadaane waxa weeyaan qufaasku wax saasoo kale farka sakeeda la gelinayo wey ayib kaas inay gacnaha gashadaan ninkii iyo haweeneydii iyagoo muxrimiina lama ogola taasna waa la diiday qufaazayn baa la yihahda alqufaazayni ayaa la yidhaahdaa intaas waa isku hal mid lixdii baa la tirinayaa athani midka labaad buu yidhi atadayubu wey is-udgin bimaa shay la isku udgiyo yucaddu lagu tiriyo diiban diib wax diib lagu tiriyo inuu qofku isticmaalo lama ogola fii badanihi jirkiisa kor iyo hoos aw firaashihi gogashiis aw dacaamihi cunadiis nin iyo haweeney waa isku mid looma ogola diibkaas looma ogola waa wixii udugiisa loo qasdo miski iyo cuud iyo cambar iyo waxaasoo kale wey wixii daawo daawo looga qasdo ama iska wax cunid hadduu doon udgoon ha lahaadee dhimale qudaaraha qaar baa udgoon waxyaalaha noocaasa fawaakihda kuwaasi dhibaato male tufaaxii iyo qoranfolkii iyo waxyaalahaas waxyaala ududgoon baa iska jira caraf leh waa kuwaasoo kale ayib kuwaas wey kuwa laga hadlayo taas laba waa la diiday jirkiisa iyo maradiisa iyo gogashiisa intaba iyo cunadiisa diibkaa waa la diiday waxaa la mid ah cid kale hadday qofkaani uduga iyo carafta iyo waxaan mariso ama dabayli udgoonka kusoo tuudho qofka iska dawaafaya waxaa arkaysaa kuwii masaajidka se xaraamka kacbada nadiifinaya markaas waxaanoo kaloo udug iyo caraf iyo adduuna saa u marinayeen meesha marka haddii dhan kale isagoo usan doonan ismarin cid kale xaggeed ay uga timaado isagoo aan u qasdin waan dan ka lahayn ama dabayli kusoo u keento ay sidaasi dhacdo ku dambaabi maayo xanana lagama rabo fidya laakiin deg deg ha iskaga zuuliyo ayib athaaliu midka saddexaad oo waxyaalaha la xarimay ka mid ah duhnu shacri wey duhnu shacri ra's madaxa timihiisa subkidooda inuu subko iyo walixyati garhka timaha garhka de qof muxrim oo iska dhaashanaya wey oo madaxiiyo garhkii iska subkanaya taasna lama rabo addoommadan meeshaas waa dad iska basaasaysan oo waxaa weeyaan xadiidka imaamu axmed wariyey ilaahay malaa'igtiisa ooba wuxuu dhahayaa waxaan leeyahay addoommada noocaas galabta carafaad addoommadayda fiiriya waa ii yimaadeen iyagoo basaasaysan iyagoo boor leh waa timaha madaxa iyo garhka taasina wata araabicu midka afraad isaalatu shacari waxa weeyaan timaha zuulintooda iyo wadufri xidiyaha waxaa markaa taa hore ka mid a oo inta aynaan dhaafinin masale dadkuu yidhi kitaabku in badan bay halmaamaano qof baa maalan hilib buu cunayaa hilibkii waa hilib dufan iyo subag iyo waxaa leh waxaa laga yaabaa shaaribkiisii iyo bushinta hoose timaha hoosteeda ka baxa iyo garkii iyo inay dufankaasi gaaro taa lama ogola hadduu qofkaas u cilmi leeyahay kasna u sameeyo waxaaba fidyaaba lagu yeelanayaa lama ogola marka waa iska ilaasho arrinka afraad waxaa weeyaanoo xaaraamta ah timaha madaxa inuu zuuliyo iyo cidiyaha inuu zuuliyo iyana waa ka xaaraam hal tina ma goyn karo tin qaarkeed ma goyn karo ilaa laga gaaraya xilligii loogu talagalay inuu xiirto ama jirto ilaa laga gaarayo sidaas buu sameynaya wa kafaaratu haadihi اlarbaca waxa weeyaan afartan ee tana kafaaradoodu hadduu afartaa aan soo marnay mid ka mida ku dhaco kafaaradoodu saddex shay baa la doorgelinayaa shaatun waa neef ariya inuu gowraco neef ariga udxiyada gudi karay weeye ow idcaamun ama quudin weeye idcaamu halaathati aasucin saddex saac quudintood lisittati fuqaraaa lix fuqara ah ama masaakiina likulli waaxidin mid kasta oo masaakiinta ka mid a ama fuqaradaas nisfu saacin saac barkiibu qaadanaya wuxuu waa saddex saac keliya moogta masaakiinta la siinaya ama fuqaraduna waa lix saddex saac u qayba dee labadiiba saac bay kala baranayaan barya bar saaca kale barya bar saaca kalena barya bar lababa saac baa ka dhexeeya likulli waaxidin nisfu saacin ayuu leeyahy marka inuu neef ariya gowraco iyo isagaa door leh mukhayir weeye siday u kala horeeyaan khasab maaha takhyiir weeye wuxuu sameynayaa neef ariya gowraci hadduu doonana saddex saac buu bixinayaa lix miskiin buu siinayaa hadduu rabana ow amase soomu halaathata ayaam saddex maalmood soomidood wey saddex maalmood buu soomaya faman kaana minkum mariidan ow bihi adan min ra'si fafidyatun min siyaamin aw sadaqatin ow nusuk saddexdaa aayaddu sheegtay wey taas buu la imaanaya afartaa kafaaradoodu wataas mid ka mida intaa la soo sheegay hadduu ku dhaco dhiiggan waxaa la yihahdaa damu takhyiirin wa taqdiirin waa door dhiig lays doorgelin wey takhyiir iyo taqdiir waana qorshaysan yahadoo shayga aad samaynaysa inta uu yahay waa la yaqaan doorgelintana waa takhyiir takhyiir weeyaan ayib dhiiggaasaa laga rabaa dhiigga xaggee lagu gowracayaa xaramkaa wixii dhiigga lagu gowracaya wixii sadaqaad oo camalku keeno aan dhiig ahayn xataa xaramkaa lagu bixinaya soonkaa meeshii la doono lagu soomi karaa soonkan kaleo alaaata ayaam filxaji kaa maaha soomankan kaleo kafaarada ka yimid kaas baan sheegaynaa weliba soonka maalmihiisa in la xiriiriya shardi maaha kafaaradana qofku waa inuu hadiiba la yimaado haddou awel cududaar la-aan arrinta u galay haddii kale laakiin waa dibdhigi karaa wey saddex timood keliya xataa hadduu iska gooyo kafaaraa lagu yeelanaya neefka ariga ahayd ka bilaabanas iyo intii ka dambeysay ama saddex cidiyood laakiin waa inuu isku wakti gooyey oo isku hal xaj arrintu ahayd iyo isku hal makaan waaye taasina wataa laba timood ama laba cidiyood ama hal tina ama hal cidiya waa hal mudoo raashina ama laba mudoo raashina halka tin ama halka cidi waa hal mud labada xabo oo timaha ama cidiyaha waa laba mud dhiiggaasi waka qaabkaasaa loo maamulaya marka afartaa arrimood wax ka mida hadduu sameeyey udugiibuu ku dhacay timihiibuu subkay ama garkii timihiisii timihiibuu jaray ama ciddiyihiibuu jaray afartan soo marnay waa garanaysaa gadaal baa u fiirinaysaa walkhaamisu midka shanaad oo muxaramaadka ka mid a aljimaacu jimaac weeye looma ogola jimaac iyo reerkiisa inuu tago fain jaamaca fi lcumrati cumrada dhexdeeda hadduu jimaac la yimaado isagoo aan camalkii cumrada dhammayn ee camalkii oo dhan ka soo jeensan fasadad cumradaasi waa ka fasahaad cumradaasi waa ka fasahaad walazimahu waxaana ku waajibay itmaamuhaa taamyeelidiis itmaamuhaa taamyeelideeda inuu taam yeelo deg degna hadhow mar labaad ha u soo qalleey deg deg ha u soo qalleeyo hana taam yeelo midaan ka xumaatay acmaasha kale soonka iyo salaada iyo hadday qofka ka xumaadaan oo ka buraan lama sii wado meeshaasay ku dhammaatay waa soo bilaabaysaa laakiin xajka iyo cumrada qofku hadday ka xumaadaan oo ka fasahaadaan iyagoo fasahaaday buu dhammaystiraya waa atimu alxaja waalcumrata lilaah waa la dhammaystiraya hadhowna qalaa laga rabaa aw amase fi lxaji xajkii dhexdiisa uu jimaac la yimi waa la fiirinayaa xajka qabla taxalulil awali xalaalowga hore ka hor waxaynu soo marnay saddex shay laba ka mid a hadduu la yimaado xalaalowga hore weeye hadduu saddexdaba la yimaadona taxalulkii labaad baa dhacay markaas saddexdii shay laba ka mid a isagoo aan weli la imaan ee xalaalowga hore xataa uusan u dhicin xalaalowga horena dumar waxaan ahayn oo dhan baa u bannaanaanayey baa ku dhaca wa kaana wuxuuna ahaaday qofkaasi caamidan mid u kasaya caaliman ku cilmi leh mukhtaaran doorto aan la khasbin fasada xajkaasi waa fasahaad haddii xajka cumra la soodanayana cumra la socotayana waa fasahaaday waay laakiin xalaalowgii hore dabadiisa hadduu la yimaado jimaacan xalaalowgii labaadna weli uusan la iman qofkaasi waa dembaabe dhiig baana lagu yeelanayaa damu takhyiir wa taqdiir la yiraahdo waa kaynu hadda soo maraynayo neefkii iyo raashinkii iyo soonkii aan soo marayna wey kaas buu la imaanaya ayib waxa weeyaan jimaacan fasahaadinaya xajka waa qabla taxalul اlأwal kaa weeyaan waidaa fasada markuu fasahaado xajkii wajaba isna waxaa waajiba itmaamuhu taamyeelidiis isaguna sidii cumradii weeyo waa la sii dhammaystirayaa halkaasaa laga sii wadayaa waa la sii dhammaystirayaa waa xajkii weeyaan wayaqdiihimaa wuu qallaynayaa labadiiba labadee xajkii iyo cumradii hadday ka fasahaadeen hadhow wuu soo qallaynayaa waa inuu dib kala yimaado weeye deg deg saasuu arrintii ka dhigaya taasi wataa ka waran sanadkii labaad buu xajki markuu soo qalleeyey misna xajki waa ka fasahaad ma laba xaj buu soo qalaynayaa maya hal xaj oo qalaa baa lagu leeyay laba xaj oo qalaa laguma le laakiin kafaarada tacadudayso fasaadkii hore kafaaradiisii iyo fasaadkii labaad kafaaradiisi baa laga rabaa tacziirna waa la waa la tacziiraya waa la edbinaya sanadkasa maxaa xajka u xumaynaysaa baa la dhahaya waa la edbinaya wuxuu yidhi wa yukhriju wuu bixiyaa qofkaasi wuxuu bixinayaa oo macnaha yajiba caleyhi waxaa ku waajiba an yukhrija inuu bixiyo alkafaara kafaara u bixinaya qofkaas jimaaca ku fasahaadiyey xajka kafaara u bixinaya wahiya kafaaradaasi badanat waa neef geela kafaaro weyn weeye uma haddou iyada waayana baqaratun waa xabad lo ah uma haddou waayana sabcu shiyaahin toddoba ariya wey oo mid mid kasta arigaas udxiyo uu gudi lahaa weliba lo-da ma gowrici karo ilaa inuu neefki geelahaa uu awoodi waayo mooyaane toddobada arigaana ma gowrici karo ilaa inuu neefki geelahaa iyo neefki lo-da haba awoodi waayo mooyaane humma taa dabadeed xoolaha hadduu awoodi waayo dacaamun dacaam buu bixin waa dacaam kafaaradu oo biqiimati lbadanati raashin buu bixinayaa raashinkaasi waa neefkii geelahaa lacagtiisu raashin ay goyn ka dho intii neefkaas raashin goyn lahaa raashin fidrada gudaya ayuu bixinaya uma haddii uu taasna awoodi waayo shandhaqaalaha haysan siyaamun waa soon oo bicadadil amdaadi mudadayaalka tiradooda neef geela intee kiishoo raashin u gooyaa intaas intaasoo kiish waa intee mud waa intaasoo mud koombo intaasoo mud maalin kasta mud kasta maalin soona bay keenaysaa laba sii adkaatay soon tiradii ka bataa yimid soo ma ilaa dhowr kiintaaloo raashina waa intee koombo waa wax badan koombo kastana mud kastana waa maalin soonkeed ayaa la doonaya sidaas baa lagu maamulaya qofka isaga waxal rabaa inuusan arrintaas ban dhiiggan waxaa la yihahdaa kafaaradan neefka geela u gowracayo damu tartiibin wa tacdiilin baa la yidhahda waa kala tartiibsan yahay midka hore inaa weyda mooyaane midka labaad uma gudbi kadhid tacdiilkuna waxa weeyaan waxaa la sameynayaa xagga sharciga shay laga qadaray maaha waa qiimahaas intuu neefkaas qiimihiisu noqdo raashinka intuu ka gooyo intuu koombo noqdo inta maalin ku aada qaab noocaasa weeyaan sidaas buu sameynaya ayib qofkan hadduusan awoodin neefkan neefkiibaa qiimihii mari jira qiimo ka badan buu maraya ama ninkan baaba xoolihii ka maqan yihiin masaafatulqasri bay kaga maqan yihiin iyo ka fog ama xoogaaga dhaqaalaha oo hayso neefkan ku gadi lahaa isagaa ugu baahan arrintii xajka buu ugu baahan yahay markaas neefkii geelahaa neef loo ah ka laga dhigaya haddii kale toddoba ariya sidaasaa lagu wadaya masaladaasna wataa ayib waa masaa-il waaweyn oo muhiima waa xajkii iyo cumradii iyo nidaamkii kafaaradu ay ku imaaneysay qofku marka uu aadayay xaramka hadduu yidhaahdo allaahumma xilli allaahumma maxilli ilaahayo aniga makaanu xalaalowgaygu xaysu xabastani meeshaa igu xabisto weeye dhiig lagu yeelan maayo madaxa u xiiranayaa waana niyeysanayaa markaa qofka haddii hadhow loo diido inuu dhoofo ama meeshii tago ama u suuroobi weydo dhiiggiisa baa ka dhacay shardigaasu xirto ayib masaa-ishaas marka waa masaa'il la xiriirdha kafaaradii bay la xiriiraan marka qofku hadduu halkaa joogo lama ogola arrimaha inuu ku dhaco falaa rafatha walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaji baa ilahay yidhi suurat lbaqara aayadda boqol sagaashan iyo toddoba rafadku waa jimac lama ogol iyo muqadamaadkiisa fusuuq iyo muran iyo dood iyo daaca ka bax kuwaasna lama ogolo kafaaradaa saas u bixinaya asaadisu midka lixaad isdiyaadu saydi ugaar ugaarsigeed wey inuu ugaar dabto ugaarsado lama ogola yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtuluu sayda wa antum xurum idinkoo muxrimiina ha ugaarsanina qofkii dilana waman qatalahu minkum mutacamidan buu noqonaya fajazaaun milu maa qatala min annacam waa mag dhabayaa wey marka saddex qeyd baa meeshan yaal ugaartaasi waa inay tahay la diidaya waa ugaarta beriga ah waa ugaarta banaanka ku noolaan ka dhah hadduu doono baddana ha ku noolaan karo laakiin banaanka waa ku noolaan karaa haddayse tahay midda badda keliya ku noolaanaysa taa lama diidin uxilla lakum saydu اlbaxri wa dacaamuhu mataaca lakum walisayaara wa xurima calaykum saydu اlbari maa dumtum xurumaa midkaa berigaa wey wاtaquu llaha aladii ilayhi tuxsharuuna war xaramkii baa joogtaani alla ka yaaba yaa ilaahay ka cabsada midka labaad waxaa weeyaan qeydka labaad ugaarkaas waa inuu waxshi yahay waxaa la diidayo inuu qofku ugaarsano nicmooleydan iyo doorooyinkan iyo waxyaalahan maya baa la yidhi waay midka waxshigaa wey waxaa qeydka saddexaada waa inuu ma'kuul yahay wax la cuno wixii hayru ma'kuula baxay bahalla aan la cunin ugaarta in qofka marka u bambaxo iyo inuu diriyo iyo inuu eriyo iyo inuu ka nixiyo xaasoo dhan lama rabo xaramka ugaartiisa waa lama taabanayo iyana sidaas baa qofkii iskaga ilaalinaya wou iska ilaalinaya isdiyaadu sayd baa la yidhaahda waa la diiday wayaxrumu waxaa xaaraama saydu lxaramayni xaramayn maka iyo madiina xaramu maka xaramu lmadiina labada xaram ugaartooda lama ogola waqadcu ashjaarihimaa geedahooda in la jirana lama ogola iyo nabaadkooda lama ogola waa la diiday oo yeelyaan loo diiday calal muxrimi qofka muxrimkaa iyo wal xalaali haddeer ugaarta waaba lasoo sheegaye qofku isagoon xaj iyo cumro midna xirnayn ee iska xalaalo meesha degan ama marayaba baan loo ogola in dhirta xaramka labada xaram ma jari karo ya ma uu jari karo isagoo xalaala ma ugaarsan karo ugaarta xaramka xaj iyo cumro yousan xirnaan hadduu rabo looma ogola waa la diiday waxaa dhirta ay ka goosan karaan xoolaha wax ay siisanayaan iyo cadayga iyo meelaha raashinku ka baxo iyo cunada la cuno qamadida iyo masagada iyo galleyda iyo shaciirta iyo waxaas taas lama diidaayo waaye taa lama diidaayo waxaa marka muxrim iyo xalaal midna looma ogola in qofka la tuso xataa lama ogola qof muxrima in ugaar la tuso wataa halkaa maraysa qabo in la yiraahdo lama ogolo muxrimka hadduu wax gowraco oo ugaarta ha gowraco gowrac noqon mayo wax baktiyo kale wey magdhowna waa laga rabaa waaye taasna intaasaa la yidhi waa meel hadda ilaahay barakeeyada arinteedu ay cajab badan tahay wey meeshu dhirteeda ugaarteeda arrimaheedaasoo dhan waa la yska ilaalinaya xadiid baa nebigu yihi calayh salatu wasalaam maalintii ma kala furtay fa huwa xaraamun bixurmati illaahi ilaa yowmi alqiyaama laa yucdadu shawkuhu lama goosanayo dhirtiis cabaas baa wuxuu yidhi yaa rasuullahi ila lidkhira geedka idkhirkaa nooga reeb ee geedkaas waxyaalaha la tumaya iyo biraha la garaacaya iyo dabkaa lagu shitaa guryaha la saaraa waka kaasaa nebigu ka soo reebay calayh salatu slam wuxuu yidhi ila lidkhira mooyaane xadiidka bukhaari iyo muslim baa warinaya haddaba hadduu arrintii ku dhaco maxaa la samaynaya wa idaa facala shay-an shay markuu sameeyo min daalika kaa ka mida ugaar buu laayey ama geedow jara wajabat ilfidyatu fidyaa waajibaysa ugaar buu laayey maxaa la samaynaya ugaartaas waxaa la fiirinaya xoolaha kay ka shabahdo kaasuu magdhow u keenayaa kaas baa xagga muuqaalka la fiirinaya iyo abuurka qiimo la fiirin maaye hadduu laayo ugaar aan xoolaha meelna ka shabihin laakiin nas baa ku soo arooro yidhi ugaarkaa qofkii dila waxaa ha bixiyo waa la raacaya xamaamada qooleyd oo kale hadda neef ariga kusoo arooray hala bixiyaale haddii ugaar uu dilo xoolahana aan shabihin nasna kusoo aroorin qiimihiisaa la bixinaya hadda maalan gorayow dilay gorayada xoolaha kee shabahdaa geela neef geela soo xir baa laleeyahy baqarulwaxshi buu dilay ama ximaarulwaxshi buu dilay sac baa la rabaa la dhahayaa keen dabyadii garanuug iyo waxaasuu dilay neef ariya qoolleydii neef ariya xadiid baa ku soo aroora baciid buu dilay xabad loo a keen baa leeyahy loodu shabahayaa waaye neefkaa uu keenay xaramkaa ku gowraco meel kale kuma gowrici karo masaakiinta hilibkaasii ugu yaraan saddex iyo ka badan kow haddii kale raashin buu bixinaya qiimahaas neefkaa uu soo xiray qiimihiis raashinka goyn lahaa haddii kale soonkii baa imaanaya meesha ugaarta halkaasaa looga tegay geedaha ka war ama la gooyey ama la rujiyey geed ka weyn waa xabad lo ah qaalin lo ah oo sanad jidha geedka yarna neef ariya muxuu sameynayaa marka neefkan ama masaakiinta ha u gorco ama qiimihiisa oo raashina ha bixiyo ama soonka hala yimaado ilaa waxaa laga soo reebayaa ilaa sayda xarami lmadiinati madiina xaramkeeda ugaarkiisa mooyaane iyo wa shajarihaa geedaheeda lama taaban karo laakiin haddii qofku isagu taabto dembigi ku dhaco fidye lama bixiyo ugaarta madiina iyo geedaha iyadu fidye male waa maka lama taaban karo xagga taabasho la-aanta maka iyo madiina waa isku mid lama ugaarsan karo geedaha lama jari karo laakiin hadduu midda makaad ku dhaco abaal waxaa laga rabaa fidyadaana laga rabaa midda madiina laakiin hadduu ku dhaco haba lagama raba cala lmuctamid wain afima bidaalika arrinkaa haba ku dembaabe wuu ku dembaabay dembi buu ku dhacay yaa ku yihi jar yaa ku yihi ugaarta laah taasi waa u taallaa laakiin magdhow ma leh taasina wataa marka qofka waxyaalo loogu cududaarayaa jira iyo waxyaalahan loogu cududaarayn laba qaybood weeyo qofku hadduu halmaansan yahay halmaansanaa jaahilna ahaa waxa uu sameeyey hadday yihiin wax uu tarafuh ama raaxaysi ku jiro udgoon buu isticmaalay jimaac buu la yimid dharkii soo gudnaabuu xirtay gabadhii baa wejiga asturtay madaxiibuu asturay duhni iyo subag buu isticmaalay waxyaala waxaa weeye qofka raaxa ugu jiro moogta arrimahaasoo dhan fidya ka waajibi mayso hadduu halmaan uga dhacay ama jahli jaahilkuna waa inuu kii macduurkaa yahay jaahil cududaar leh waxa aan loo cududaarayn waxaa ka mid a wixii baabulitlaaf ah wixii la telfiyey timaha hadduu gooyo waa telfin ma ogta cidiyihibou jaray waa telfin ugaar boo laayay waa telfin fidyaa laga rabaa hadduu doono ha halmaansanaano hadduu doono jaahil ha aado min baabi tarafuh iyo min baabi litlaaf baa la kala yidhaahdaa sidaa weeyaan qof baa maalan ba arrin ku timid baa arrin loogu ogolaaday maalan surwaal buu xirtay go' buu waayey kuf buu xirtay kabou waayey maxay noqonaysaa wuu iska xidhanaya waxnana laguma leh waxna qofka dembi baa ah laakiin fidye lagama rabo nikaax haddii uu caqdiyo waa dembaabi nikaaxiina ma jiro waaye fidyana imaan mayso qof waarsanayo ugu kaalmeeyey ama shay xaaraamu sameeyey waxna fidyaa laga rabaa laakiin dembi ma leh dharkii godnaa qofku inuu xirto u baahda haweenaydii wejiga inay asturdhe u baahata kuwaasaa ka mid a kuwana fidyana waa laga rabaa dembina qofku waa dushiisa waa muxaramaadka inta soo hadha waaya markuu shiikhaani soo dhameeyey cibaadaadkii oo soon ee salaad iyo soon iyo zake iyo xaj ka soo hadlay oo intaasi waa mucaamalatu lkhaaliq halkan waxaa waxoogaa ka taaban doonaa aan badnayn axkaamta mucaamalaadka maca alkhalqi bini aadanka sida loola dhaqmayo wax looga gadanayo oo ee la rabo waxyaalaha rabo in la ogaado oo buyuucdiiba wax ka tilmaami doonaa darsigeenu intaasu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab